Waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug lagu qabtay xuska Maalinta Macalinka Soomaaliyeed oo konton sano kahor dowladii militarigu ay u asteysay in sanad walba koob iyo labaatanka Noofembar la xuso taas oo ay soo agaasintay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Galmudug waxaa xuska sanadkan Dhuusamareeb uga qayb galay wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha Galmudug oo uu ugu horeeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Maxamed Xaashi Dhuure macalimiin iyo tababarayaal ka tirsan macadka macalimiinta iyo marti sharafka leh agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Galmudug Albashiir Cilmi Xuseen ayaa waxa uu u hambaliyey macalimiinta Soomaaliyeed munaasabadan ee sanad guuradii kontonaad ee maalinka macalinka qaranka Soomaaliyeed oo runtii wasaaradda waxbarashadu sanad walba ay xusto sanadkaana ay ka xusayso laba xafladood oo waaweyn ugu qabtay gobolka Mudug iyo iyo caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb oo runtii ayna tusinayso sida ay qiimaha iyo qiyamka nugu leedahay maalintan ayada maalinba maalinta ka dambaysa inaan sii ballaarinayno fantasiyaha xusidda iyo weynaynta maalintan ayada ah oo macallimiinta gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow ayaa dhankiisa goobta ka hadlay isaga oo hambalyada la wadaagay macallimiinta waxaan ku xijinayaa inaan u hambaliyeeyo macallimiinta soomaaliyeed meel ay joogaanba maanta gaar ahaan reer galmudug oo xafladan waxaa la sheegay inay dhuusmareebna ka dhacayso wasiirkii iyo ku-xigeenkii iyo agaasimihii iyo macallimiintii joogaan sidoo kale gaalkacyana inay ka dhacayso meel ay joogaanba macallimiinta reer galmudug ama kuwa iskuulaadka dhigaaya iyo jaamacadaha oo hadda lasoo diyaariyey ha ahaada ama kuwa qur-aanka dhigaaya ee geedaha hoostooda ku baraaya ha ahaadeen intaba waan u hambalyaynaa ilaahay camalkooda midka adduunya akhre lagu gaaro ilaahay ha ka dhigo ugu dambeyntiina maxamed xaashi dhoore wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa ugu dambeyn sheegay in galmudug ay ku baraarugsan tahay muhiimadda ay macallimiintu leeyihiin galmudug waxay mar kasta ku baraarugsan tahay muhiimadda uu macallinku leeyahay waana idinkaga mahad celinaynaa runtii inaad soo baxdeen ood macallimiin ku soo baxdeen oo aad aqoontiinna ku soo baxdeen oo juhdi adag iyo dadaal adag iyo duruufo intaad tababarka ku jirteen iyo intaad imtixaanka ku jirteenba aad runtii duruufo adag oo dhaqaalo iyo duruufo kale oo deegaanadiinni ka soo tagteen waa idinla dareemaynaa waana idinla xanuunsanaynaa aadaadna umahadsantihiin kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii bishii nofembar koob iyo labaatankeedii ayaa loo aqoonsaday maalinta macalinka waxaana shacabka soomaaliyeed iyo dowladdii militariga ahayd ay si wada jir ah u muujin jireen muhiimadda maalinkan oo kale iyada oo dugsiyada waxbarashadana maanta oo kale la fasixi jiray